dhawaataan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa xuseen cabdikariin axmed gendhish oo ah la taliyaha gaarka ah ee madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya kana tirsan guddi hoosaadka tubta dhaqaalaha ee dowladda soomaaliya kusoo dhowow barnaamijka xuseen waa ku dhowahay ridwan waa mahadsantaa walaal ugu horreyn waxaan jeclahay bal inaan ku weydiiyo qaahira waxaa lagu soo gebagabeeyey shir ay lahaayeen jaamacadda carabta iyo guddi heer qarana oo wasaarado badan ay ku jiraan oo soomaaliya ka socday kulankaas muxuu ku saabsanaa maxaase looga hadlayay
walaal waa mahadsan tahay shirkaas jaamacadda carabta lagu qabtay oo aan uga qayb galnay wafdi heer qaran ah oo matalaya dowladda soomaaliya oo uu hogaaminayay wasiirka maaliyadda doctor cabdiraxmaan ducaale bayle isla markaasna ay ka tirsanaayeen ama kala qayb galeen la taliyaha prime ministerka ee dhinaca dhaqaalaha iyo aniga oo ah madaxtooyada matalayay ama la taliyaha gaarka madaxweynaha iyo wasaaradda qorshaha qaranka iyo investmentiga iyo central bank ayaa ka qayb galnay shirkaas ujeedada ugu weyn oo aan shirka u tagnayna waxay ahayd oo ay dabay joogtay arrintii hanaanka dhaqaalaha ee i m f ta ay u jeexday soomaaliya oo shirkeedii lagu soo gabagabeeyey nairobi laba saddex afar wey ka hor ayay daba joogtay arrintan aan u tagnay shirka jaamacadda carabtu ay noo qabatay waa gartay marka waxyaabaha ugu muhiimsan haddii aad faahfaahiso ee ururka jaamacadda carabta aad kala hadlaysaan marka laga hadlayo deymaha marka laga hadlayo qorshaha horumarinta qaranka ama marka laga hadlayo xataa dhinaca miisaaniyadda iyo dib u dhiska dalka
walaal waa runtaa arrintaas aan kala hadlaynay jaamacadda carabta saddex arrimood ayay ahayd laba degdeg ah oo si immediately dalka u baahan yahay iyo midda saddexaad oo iyadana qorshaha qaranka ah tan ugu horeysa waxay ahayd arrinta dayn cadfinta oo sida aada la socoto dalka soomaaliya waxaa lagu leeyahay ilaa adigu arin ku dhow lacag ku dhow ilaa shan bilyan oo dollar oo ay soomaaliya qaadatay last thirty forty years marka sidaad la socoto waddankeena waa wuxuu ku jiraa bad credit waxaa la yidhahda ama dad aan aan dhaqaalahooda loon badan lagu leeyahay oo aan loon kalena qaadan karin wax kalena dhaqaalahooduna uu xadidan yahay maadaama aysan qaadan karin marka waxaan ka codsanay lacagtaas iyada ah oo inteeda badan ay lagu leeyihiin wadamada yurub iyo america waxaa ku jirta ilaa one point one point one four billion dollar oo jaamacaddu carabta nagu leedahay taas oo uqaybsanta mid direct bilateral ah oo dowladda soomaaliyeed ee soo jiray waktiyadii kala duwanaa next last afartan iyo afartanka sano u dambeeyey ay qaateen oo aan jaamacadda carabta ka daynsanay wadamo ka tirsan iyo qaar multilateral ah oo hay-ado ka tirsan wadamadaas carabta ay soomaaliya ka daynsatay marka si soomaaliya daynta guud ee leedahay looga cafiyo waxaan codsanay jaamacadda carabta marka ugu horeysa inay ayagu noqdaan dadkii bilaabayay oo ka cancel garaynaya ama ka tirtiraya dayntaas lagu leeyahay soomaaliya si ay ugu furanto dariishada lagu kilir garaynayo deymaha soomaaliya lagu leeyahay adduunyada inteeda kalena ay ku leedahay arrintaas waxay ahayd arrinta koowaad arrinta labaad oo aan u tagnay waxay ahayd sida aad la socoto dhaqaalaha dalka soomaaliya soo gala ama dakhliga ama revenue-ga waxa loo yaqaano ma ahan wax ku filan soomaaliya kharashaadka ka baxa dowladda ama wasaaradda maaliyaddu ay dhiibto sidaas darteed inkasta oo kaalmooyin nooga yimaadaan european community iyo world bank oo markii u dambeysay aan s m p ay soomaaliya tustay dhaqaalaheeda ama waxaa loo yaqaano public finance management sida aan u maaraynay ay naga taare taageereen xagga kabka muxuu aha miisaaniyadda waxaan ka codsanay in sidaas si lamid ah jaamacadda carabtu ay naga kaalmayso dhinacaas miisaaniyadda taasoo saddex sano ka hor ay ballan qaadeen inay qodobka saddexaadna muxuu ahaa dooraale
qodobka saddexaad wuxuu ahaay waxaa loo yaqaano national development plan ama qorshaha horumarinta qaranka waa gartay oo priority ama waxyaalaha muhiimada ulaha dalka soomaaliya aan ka codsanay jaamacadda carabtu inay wax ka qabato oo sida wadamada ay yurub iyo america ay ugu soo gurmadeen iyagu ay sidoo kale ka caawinaan soomaaliya inay kaabayaasheeda dhaqaalaha dhinaca horumarinta ay ka qayb qaataan waayahay arrinta ku saabsan in jaamacadda carabta aad kala hadlaysaan deymaha ay iyagu idinku leeyihiin inay idinka cafiyaan horeyna dabcan waa jireen wadahadallo noocan oo kale ah dowladihii hore laakiin ilaa hadda laguma guuleysan in deyntaas ay jaamacadda carabtu ka cafiso soomaaliya walaal jaamacadda carabta dowladihii soomaaliya hore waa ay warsadeen in la laka kaalmeeyo dhinaca miisaaniyadda laakiin marna ma ay ma aanay warsan in deyn laga cafiyo markii ugu dambeysay oo soomaaliya deyn laga cafiyo ama dib loo dhigo waxay ahayd kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan iyo afartii dowladdii kacaanka ilaa waktigaasna wixii lagu lahay soomaaliya iyo koror fuulay deyntaas ay qaateen oy diideen oy default noqdeen iyo interest interest plus penalty fuulay ayaa soomaaliya lacagteeda gaarsiiyey in dhaqaaluhu intaa ka bato intii aan daysanay inay labanlaabkeed noqdaan marka markii ugu horreysan warsanay way tahay hadda jaamacadda carabtu inay naga kansal garayso ama naga tirtirto wixii daynah oo ay nagu lahaayeen kadibna ay miisaaniyadeena kabaan waayahay laakiin dad badan way isweydiin karaan in mararka qaarkood siyaabaha soomaaliya hor horey ay ugu socotee dhinaca dhaqaalaha inay tahay mid tartiib ku socota jaamacadda carabtana waxaa laga yaabaa in laftirkeeda ay ka fakerayso in deymahan ay idinka cafin karto marka eedaha laydinku haystooo kale ay dhammaadaan oo dhinaca musuq maasuq haddee weli soomaaliya musuq maasuq ayaa ka jira taas ma aaminsan tahay walaal haddii aanay jirin reportka i m f ta oo hadda bishii lasoo dhaafay ee november ee ay soomaaliya ku baastay ama ku gudubtay waxaa la yidhaahda s m b three oo flying colors ama i m f two ay sidaa bress releasekeeda ka aragtayba ay ay markii ugu horreysay iyo markii labaad iyo markii saddexaadba sheegeen soomaaliya in dhaqaalaheeda iyo habka ay umaam u maamusho dhaqaalaha waddanka usoo xarooda iyo sida kuwa la siiyaba ay si fiican u maamushay soomaalidu oo system transparency ah oo meel walba laga arki karo oo la yidhaahdo efmis i f tuna ay haysato dowladda soomaaliduna xafiisyadeeda kala duwan ee maaliyadda iyo central bank iyo muxuu ahay prime ministerka xafiiskiisa intaba yaala oo waxaa waddankan soo gala waa gartay iyo wixii ka baxaba ay ka muuqdaan waayahay la taliyo madaxweynena waa tahay marka ma waxaad leedahay haba yaraatee musuq maasuqa dowladda lagu eedeynayo ee lacagta afartanka milyan ay ka mid tahay ma jiraan walaal arrintaas afartanka milyan waxaan umalaynaa in guddiga dhaqaaluhu ra-iisgareeyey issue badanna waa ay noqotay oo wasiirka maaliyadda iyo deputyga central governorka bangigu labaduba waa ay caddeeyeen lacagtaas kontonka milyan ah ee dalka soomaaliya la siiyey ee dowladda sacuudigu siisay haddii aan mar kale ku celiyo waxay ahayd konton milyan oo dowladda sacuudigu siisay oo loogu talagalay in soomaaliya miisaaniyadeeda lagu kabo reseer ahaana ama ama muxuu ah diboosid ahaana loo dhigay bangiga ay ay dowladda soomaalida ku leedahay siraad bank ee waddankan turkiga lacagtaas meeshaas taalay mar kasta oo dakhliga soo xarooda dalka dhowrka milyan ee lagu bixiyo mushaaraadka shaqaalaha iyo running costiga waxa loo yaqaano ama muxuu ahay howlaha ay shaqada dawladda ku socoto uu isdhimo ama afar milyan ama shan milyan waxaa laga soo qaataa oo laga soo amaahdaa lacagtaas reservka noo taalla laguna buuxiyaa bil walba haddii ay naga yaraato budgetka dawladda lacagtaasu waa ay ka muuqata haddii aan kuu dhameeyo ama si fiican kugu fasiro marka ay lacagtaasu kasoo baxdo siraad bank ee ay soo gasho one single treasury account waxaa la yidhaha oo ay dawladdu leedahay waa ay ka muuqanaysaa budgetka intii laga soo qaatay oo lagu soo daray bil walba marka ilaa ilaa soddon milyan oo dollar oo lacagtaas kamid a waxay tartiib tartiib usoo gashay iyadoo lagu kabaayo miisaaniyadda dawladda ay muxuu ahay qarashaadka ay dawladdu bixiso ayay soo gashay bangiga kadibna lagu bixiyey shaqaalaha dawladda mushaarkooda iyo ciidamada iyo muxuu ahayd iyo running costga waxaa loo yaraha ama dawladdu ay ku shaqayso wixii kalena weli waa ay ku jiraan marka arrintaas waxaan umalaynaa in la kaweergareeyey oo la caddeeyey si fiicanna loo fasiray i m f ta iyo world bank iyo hay-adaha financiga ka shaqeeya oo dhanna ay ka raali noqdeen sababtoo ah iyaga ruu ruuxooda ayaa arki kara mar kasta oo lacagtaas lasoo bixiyo akaanka ay ka baxday iyo akaanku ay ku dhacday inter waayahay marka waxaad leedahay haba yaraatee wax ka jira male arrintaas arrintaas afartanka milyan ku saabsan walaal arrintaas aadaa loo fasiray loona kilergeleeyey hay-adaha muxuu ahay ama baarlamaanka ha ahaadaano ama dhowraha guud ha ahaadaano reportyada ay codsadeenna dawladdu diyaaray ula tahay waayahay arrinta kale aan u gudubno n n waxyaabaha dabcan aad kala hadlayseen jaamacadda carabta waxaa qeybka laftirkeeda in miisaaniyad dawladda ay ku kabto arrimahaas xaggey marayaan hadda walaal arrimahaas waxaa lagu daray qorshaha jaamacaddu carabtu ay leedahay bisha janaayo dhici doona wadanka muxuu ahay lebanon magaaladiisa bayruut lagu qaban doono shirkaasoo madaxweyneyaashu ay kasoo qeybgeli doonaan ajendayaasha soomaaliya codsatay muxuu ahay aan hordhignay jaamacadda carabta aada ayay usoo dhaweeyeen waxaanay ku dareen ajendaha ugu horeeya ee jaamacadda carabtu ay la imaan doonto saddexda arrimoodan codsanay haddii ilaahay yidhaahdana waxaan ka rajeyneynaa inay sida aan uga codsanay u fuliyaan jaamacadda carabtus maadaama wakti badan oo aada u dheer dadka soomaaliyeed ay sugaayeen maalinta ay jaamacadda carabtu inta soo istaagto ay shacabka soomaaliyeed gacan qabaa lahayd sida lagu aruuriyey iyo meesha ay ku baxday waa ka xumahay waktigaana hayaa aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay inaad barnaamijkaygala qayb gasho waa mahadsantaha walaalkii intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa toddobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay xuseen cabdikariin axmed gendhish oo ah la taliyaha gaarka ah ee madaxweynaha dowladda soomaaliya kana tirsan guddi hoosaadka tubta dhaqaalaha inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idinle nabadgelya